Madaxweynihii hore ee dowladii ku-meel gaarka Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in aysan socon karin iskudayada lagu doonayo in hubka looga dhigo siyaasiyiinta. Intaba madaxda dowladda federaalk ay waardiyeeyaan ciidamada shisheeyaha. Waxa uu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalk Xasan Sheekh Maxamuud ay waardiyeeyaan ciidamo shisheeye mar welibana uu fiirsanayo dantiisa. Waa kan isaga oo arrintaasi ka hadlaya Shariif Sheekh Axmed.
waxaa nasiib daraa in laga hadlaayo booliska magaalada muqdisho bulayga ku waardeynaya masku ciyaarayna madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka maxaa lagu waardiyeeyaa horta madaxda dalkaba hadday dhashika wadato baabuur buufan ay wadato oo aamusaan wadato dadka kale say ugu sheegaysa hurka iska dhiga sheekooyinkaas anaga caloolidooda waa qaabsanahay diyaaraan unahay asoo hordamina dalkan hurka laga dhiga dadka waxaa ka horeysa amniga laga dhigo laga heshiiyo sabaana ku sheegaa in amni laga dhigo laga heshiiyo siyaasad hubka dhigis oo laysku waafaqsan yahay oo soomaalidu dhantaana hubka lagu dhigo ciyaartaan ciyaar shaqaynaysa maaha maawaarada iska daaya Wuxuu sidoo kale sheegay in haddii xisbiga madaxweynaha dowladda federaalk uu qabto doorasho aanay iyagu la ogeen ay iyaguna dhankooda qabsan doonaan doorasho u gaar ah. Waxa uu sheegay in ay ka soo horjeedaan habmaamulka madaxweynaha dowladda federaalk isagoona hadalkiisa sii raaciyay in ay Soomaaliya uu Xasan Sheekh Haadaan ka ka ridayo.
marka haddii xisbiyadu xisbiga waxtada doorasho asaga u gaara oo samaysanaya hibada waa samaysanaysa maxaa diidaya ya sida axsaabta kale uga samaysanayaan ha samaysanaya maa maxaa loo diidaya wax loo diidaya maa amna sheekada afrika oo sagaashan iyo sagaal dhinac sagaal oo madaxweynuhu guulaystay filmkaa soomaaliya kaga soconaayo ha ka dhamaado ninkii ilaahay nasiibu dhagaxana siiya goray ahay wixii ilaahay ka siiyey ka siiyey ha ka daba dhaman iska yalow marka waxaan rabnaa qofkaas inuu cadaado soomaaliya anaga waxaan rabnaa soomaaliya la heshiiso Shariif Sheekh Axmed oo horay madaxweyne uga soo noqday dowladda federaalk ayaa isaga iyo siyaasiyiin kale waxa ay ka soo horjeedaan siyaasadda Xasan Sheekh